markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii caweyska washington cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa inoo haya
kulan wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington qodobada aad ku maqli doontaana barnaamijka caweyskana waxaa ka mid ah makhaayada dunida aada caan uga ah oo bilowday inay bunka amaba kafeega ku darta saliid qaarkood waxay leeyihiin bunka marka lagu dalo saliid saytuunka ma bunkaa hooseynaya ma saliiddaas soo kor maraysa ma isdhexgelayaan makhaayadaasi dalka ay ku taalla iyo weliba qiimaha koobkii bunka ah lagaga cabbi karo barnaamijka ayaad kaga bogan doontaane sidoo kale waxaan idii hayaa oo aynu ku wada caweyn doonaa xubintii alabuurka iyo heesaaga ayaa sidoo kale maqli doontaan iyadoo caawan aan idii hayo qayb kale oo ka mida waraysigii musishanka caanka ah ee maxamed alto ومن بعيد يا ما ويا ما أسألنا ومن قلبي بدعي لك معانا تهنا ما تخجلي يا سمح قول nin eh, suudaana intuu intuu iiyo i wacan buuri adigoo nin soomaaliya maxaad heesaha suudaanta seed seed ugu heystaa seed u keentay seed u xafiday seed su-aali weydiiyey markaasaan kuri sowda min ana waan intaasu kulana sowda barnaamijkuna waa caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal bunka amaba kafeegu waxa uu ka mid yahay cabitaanada kulul ee malaayiin qof oo dunida dacaladeeda ku nool ay si joogtaa amaba maalinlaha u cabbaan waxaanaynu inta badan ku naqaanaa inuu leeyahay magacyo kala duwan si qof kastaaba dookhiisa u ciyaaro amaba uu dalbado hase yeeshee waxaa dunida indhahooda soo jiidatay islamarkaana si weyn uga yaabisay weerar ay shaacisay mid ka mid a makhaayadaha dunida aadka caanka uga ah sidoo kalena wadamo badan oo dunida faracya amaba qayba ku leh warkaasi oo ahaa in ay waxyaabaha ay makhaayadaasi iibinayso ay ku soo dareen bun amaba kofee saliid lagu daray arrintaasoo siyaabo kala duwan ay uga falceliyeen macaamiishii iyo weliba dadkii helu xaraarada ahaa ee bunka subaxii cabbi jiray amaba ku toosi jiray waxaana dhegaystayaal soo dhoweyn doonaa waryahayaga qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil oo sheekadan oo dhammaystiran inoohya aad iyo aad ayadu mahadsan tahay cabdixakiim maxamuud shirwac waa hagaag bal ugu horreynba cabdixaafid waynu geli doonaa sheekada dulcdeeda marka hore haddaynu eegno waa dalkee dalkan laga bilaabay sheekadan amaba tallaabadan cajiibka ah ee in bunkii amaba kafeega ayar saliid garhka loo geliyo cabdixakiinow dalkaasi waa waddanka talyaaniga oo dabcan ku yaalla yurub gaar ahaanna magaalada milan ayaa sheekadan laga bilaabay marka maxaa keenay in tallaabadan la qaado oo la bilaabo in bunkii ama kafeega lagu daro maxaa ku dhaha saliid talyaaniga cabdixakiina waxaanu ognahay inuu ku jiro wadamada yurub marka la eego ugu caafimaadka badan wadamada saliid saytuunka sida aadka ah loo isticmaalo weliba qaabka saliid saytuunka loo isticmaalo dadkaasi way kaldalkaasi way kala duwan tahay oo mararka qaarkood waxaa la isticmaalaa saliidii oo warshad lasoo mariyey mararka qaarkoodna sidii looga soo guray beerta ayuunbaa loo tuujiyaa loo isticmaalaa
waan gartay markaa cabdixaafid waxaa lagu darayaa waa saliiddii caadiga ahayd ba mise waa mise waa saliid gaara waxaan loo adeegsanaya in la leeyahay kafeegii ama bunkii baa lagu darayaa
cabdixakiina waa saliidda loo yaqaano saliid ee saytuunka weliba way kala xoog badan tahay teeda ugu xooga badan weeyaan waxaana weliba dee cabdixakiina oo xasuus mudan dalka talyaaniga ceesh kasta oo lagu cuno waxaa ku jirta nooc ay tahayba saliid saytuun kala duwan wax kasta oo xataa dukaamada lagu iibiyo oo la cuno hadday noqoto buscutka hadday noqoto chocolatka hadday noqoto waxyaabo badan ayaa dadka talyaanigu ay u, eh, u isticmaalaan saliid saytuunka xataa waxaa jirta qaybo ka mid a oo sideeda loo kabado oo sideeda loo cabo ee jiiskii iyo biisadii iyo qudradii dee talyaaniga waad garanaysaa oo wadan mediterraneanka saaran waqooyiga africa ay daris yihiin griiga aanu eh, ka fogeyn waana meelaha sida saytuunku ay ugu badan tahay ee ay ka baxdo adduunka waan gartay En, marka makhaayaddan en, shaacisay inay bunka ay ku darayso en, saliidan en, waa mid nooceeya weeyaan ma mid caan oo la garanaya mise waa dalkao dhan baa go-aan kaa qaata
Eh, waa magaalada eh, milaan horta eh, guud ahaan dalka ma aha Eh, muqaaxiduna waa muqaaxida caanka ah ee adduunka badankiisa eh, dalal badan ku taala ee loo yaqaano starbucks
waan gartay En, cabdixaafid marka aayarumba qofku intuu iska tago uu makhaayadii tago uunbuu dalbanayaa uu leeyahay koob buna oo maxaa ku dhaha saliidiisii wata oo si wanaagsan loo soo habeeya ha lay dhiibo dadkii eh, talyaaniga ahaa iyo xataa dadkii eh, dalka talyaaniga ee dalxiiska u tegayay Eh, dabcan talyaanigu wuxuu ka mid yahay wadamada dadka ay sida sida aadka ah loogu dalxiis tago ayaa waxa ay iska weydiinayaan su-aalo kala duwan qaarkood waxay leeyihiin halkani waa talyaaniga sayt- eh, saliid saytuunka waa ku caan hataa in ko- kof- eh, bunka lagu daraa wax lala yaabo maaha qaarkood waxay leeyihiin eh, bunka marka lagu daro saliid saytuunka ma bunkaa hooseynaya ma saliiddaa soo kor maraysa ma isdhexgelayaan su-aalo fara badan ayaa la iska weydiinaya dee kolley dadkii ee soomaaliyeed ee dee bunka iyo shaahi dee cabdixakiinow ee ka jabiyaha jeclaana marka la yidhaahdo dee eh, bunkii ayaa saliid lagu daray dee toosh koob shaaha oo qofka intuu dalbada dee ka jabiya ah la yidhaahdo saliid saytuun baa lagu dhibicsiiyey dee siduu u cabaya waa isweydiinayaan Aad iyo aad.
raggan waayo marka casariyaha iyo waa dee shaaha ku dhufan jiray kow iyo laba ee marka qiimuhu marka laga marka dhaadhicin goyaa maayo tahay.
marka laga dhaadhicin maayo qofkii la odhan maayo en, eh, kafe amaba shaah saliidaad cabaysaa qofkii dee shaaha abu xaraara ahaaye intuu cabo kadibna koobka aayar madaxa iska saari jiray dhididku shax ka soo odhan jiray
dee kolley anigu horta cabdixakiin oo aad baan u xasuustaayo dhulkii miyiga ahaa marka dee geela la soo arooriye ee geela dee magaranaysa haddii beydmayo ee dee la waraabiye ee uu geelu dee maxaa la odhan jiray dee uu foofo ee tuulada uu kusoo leexdo dee ninkii kureega ahaa ama labadii ee laba koob oo shaaha oo dhaadheer oo macaan ay dalbadaan haddii la yidhaahdo dee eh, eh, saliid saytuunka xaggeena dee subagii sixinka ahaabaa ku jire ayaa lagu dhibicsiinaya dee wal malin maynu xalaaladii goynayo halkana dadkii sidii bay isu weydiinayaan een cabdixakiinow wagaag Eh, marka cabdixaafid haddiiba tusaale ahaanba aad tagto oo maanta dee talyaanigii waaba kaas oo dee wadankaas loo dalxiis tago waa mid kamid a wadamada aadka loo taga dalxiiska hadda laba shaaciba wataasoo kafeegii waxaa lagu darayaa saliidaasaa lagu darayaa qiimaha ma la sheegay inta lagaa siinaya amaba qofku ku iibsan karo koobka
qiimuhu waa kala duwan yahay eh, nooca uu doonaya ay qofka cabdixakiina ku xidhan tahay eh, lacagta eh, shan euro iyo shan iyo sideetan eh, cent amaba afar iyo toban eh, eh, euro iyo shan iyo sideetan adigu lacag ilaa eh, dhowr iyo toban do- eh, eh, lix dollar wax ku dhow ilaa dhowr iyo toban dollar ayay noqonaysaa marka waxay ku xidhan tahay dee inta eh, koobe aad ku dhufatay iyo inta uu leegyahay iyo nooca uu le- nooca uu yahay iyo saliid saytuunka lafteeda cabdixakiinow nooca lagu darayo aad iyo aad taasaa lafadkeedu cajiiba waxaynu ku naqaanuun makhaayaddan inta badan in en, saddex nooc oo kala duwan oo kala waaweyn in in in inta Aye.
badan ay ay iibiyaan shaaha ama kafeega marka laga hadlayo ama bunka marka macaasiliidii baa qiimihii kordhinaysa ama yaraynaysa macaasilidu nooca tahay ayaa qiimihii kordhinaysa hadday tahay mid la soo warshadeeyey hadday tahay tii eh, extra virgin oil ay yidhaahdaan ama ay saliidda dee asalkii ay ku badan tahay Mhm.
oo dee dabcan caafimaadkana ay u wanaagsan tahay marka hataa warbaahinta talyaaniga oo wax ka bartay waxay yidhahdeen kolle horta saliid saytuunku caafimaadkaaba u wanaagsan tahay waxyaaba badanna waa lagu darsadaa dalka talyaaniga iyo adduunkaba Dee bal ha- hadda bunka laftiisana si aynu eegno in laga war doonay makhaayaddaas u baahanta mayster cabdixaafidow in laga war doono in daliilkaasi shax soo yidhaahdo iyo in loo noqon waayo eh, mashruuca dhanba dee albaabada loo laaba cabdixakiin oo aad iyo aad aad iyo aad aad baa umahadsanta cabdixaafid Eh, soo dhawo cabdixakiin aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay waryahayaga qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil oo sheekadaasi inala socodsiinayey bal markana aynu ku wada nasanno heestan ay codkooda sida wada jirka ay noogu soo gaarsiinayaan fanaaniinta ibe maxamed hudoon iba nuure iyo weliba saalax qaasim
aaaa dalkada loo badsada haban haddana kamadhuu bisadaaye ogaalay jacaylkii aan ka badayba ka sheegay intuu fadhiistay jacaylkii aan ka badayba ka sheegay intuu fadhiistay
aynu intaasi kaga nimaadna heestaasi codkooda sida wada jirka ay noogu soo gaarsiinayeen fanaaniinta hibe maxamed iyo weliba saalax qaasim islamarkaana aynu barnaamijkeena caweyska washington hore uga sii soconno markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii labaada waraysi ay magaalada jabuuti wariyahayaga sagaal mustafa xasan nuur kula yeelatay musishanka caanka maxamed calta waraysigan oo uu kaga warramayay waayihii safanka ayaynu halkii toddobaadkii hore inoo taagnaa kasiyaan baqaadi doonaa
waa tahay fanka dhanka iyo jabuuti baad kasii ambaqaaday adigoo maxaan idhahdayy sii casriyeeyey dhankii fanka islamarkaasina dee usii gudbay heesaa weliba waxaad ka bilowday altow meel aan laga heesin oo ah dhinaca heesaha suudaanta oo dadku aada u jeclaysteen oo aada dib usoo tuntay maadigaa jeclaystay maxaadse ku dooratay heesahaasi heesta koowaadse ee aada barnaamijka inoogu bilaabaysaa teebay noqonaysaa
mahadsanid saqal mustafa xasan nuur horta jabuuti markaan soo galay anuga ka hor waxaan joogay in magaalada hargeysa denofankiga magaalada hargeysa ayuu ku soo barbaaray dadka meesha aad ka timid lama iloobo anuu fankayga wuxuu kusoo barbaaray magaalada hargeysa ee abaal badan aan ugu hayo ka bacdina de waa la qaxay qaxooti halkaa ethoobiyan kasoo galo jabuuti baan soo galay halkii baan ka waday heesaha soodaanta markaad iweydiiso orano magaalada jabuuti intaan joogo horumar badan baan ka sameeyey welina waan wadaa laakiin heesaha suudaanta waxaan ku doortay horta xoogaa waa dad aan isleenahay waa dad aan isku midabnahay waa dad xoogaa dhaqamadeenu ay isu dhow yihiin waa dad iyaga markay kula hadleen waxay ka oranayaan asoomaal damanaa wa shucuuranaa wa jismanaa waa waaxid bay ka oranayaan dad aad noogu dhowdhow macnaa geeska africa waxay yidhahdeen dadkaasan aad isugu dhowna xitaa waxaa dhacday inaan isqabsanay nin suudania intuu intuu iyo iwaca buuri adigoo nin soomaaliya maxaad heesaha suudanta seed seed uga heestaa seed u keentay seed u xafiday su-aal weydiiyey markaasaan ku iri sowda min ana waan intaas kulanaa sowda oo markaasuu yiri adinku anaga suudaan ma tiidna soomaali baa tihin soodayna kala saaraan kule de markii horen wax sheegay marka odaybaa soo booda wuxuu yiri war ninkan wuu kaa garjoogaa buuri heesaha suudaanta cidna ma kala xigto yiri ninkan nin madow heesaa isagaa iskale waxyaabaha igu yaabka badnayd ee iga fajiciyay ba ahayd alxamdulilah ee magaalada jabuutina waan deganay aniga caruurteyda wax horumar badanna fanka waan ka sameeyey jeclaana inaan de ka sameeyo waayo marka waxaan u heesay anigu oo wax dareen igu jiray soomaaliga soomaaligaygii waan ku heesaa suudaanta waan ku heesaa waayo fanku xuduud ma leh meeshaa doonta tag waa inaad qof waxaan aad qabanayso ama aad tumayso professional ma yahay maxaadse ku kordhisay ma casriyeysay horumar ma ka samaysay horta adduunka intaasuu qaataa wax le hataa waxay dadka dad baan ka maqlaa heesaha internationalka war international waxaad dhisato adigu waxaagina aade ood ku tacabtidba international la yidhaha caalamku kaa dhegeysanaya marka heesaha suudaanta waxaan anigaa jeclaaday anigaa jeclaaday oo sidaasaan u qaadqaaday horumar badanna waan ka gaaray heeska hadda aad i weydiisay aad ileedahay heeskeed noo qaadaysaa heeskan hadda caan baxay horan caan u ahaa oo fanaan iga weyn allah yarxamuraxim maxamed cismaan alwerdi qaaday catashti galbi kulli yoom tigamani adiini kilmi wasaamixini utawili heeskaas ayaan jeclaystay aan ummad inaan dhegeysiiyo waad mahadsantahay sagaaleyd
صبرت واستنيت كثير أتمنى صبرت واستنيت كثير أتمنى أماني نفسي وأقول بكرة الجنة ومن بعيد يا ما ويا ما أسألنا ومن قلبي بدعي لك معايا أتهنى تخجلي يا سمح قول استعجلي ما تخجلي يا حلوة لول استعجلي عطشتي قلبي كل يوم تجملي اديني كلمة وسامحيني وطولي خلاص كبرت عليك تسعة عشر سنة خلاص كبرت عليك تسعة عشر سنة عمر زهور عمر الغرام وعمر المنى عمر زهور عمر الغرام وعمر المنى أتمنى يوم تجمعنا جنات حبنا تبكي الأميرة والبدي قلبي أنا ما تخجلي يا سمح قول استعجلي ما تخجلي يا حلو نخجلي يا سمح قول استعجلي ما نخجلي يا حلوة لول استعجلي عطشت قلبي كل يوم تجملي اديني كلمة وسامحيني وطولي guud ahaana barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkan intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulantii dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
ما قولي لي مالي ومال الحب أنا ما قولي لي مالي ومال الحب أنا نار الهوى الوقعنا وشوق وطنا وحلاوة الأحلام ومال الهنا intaas aan ku dhaafno barnaamijkii caweyska washington aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo nala socodsiinayey